magaalada muqdisho ee caasimadda dalka gaar ahaan isgoyska banaadir ayaa laga daahfuray kaalmo healthy clinic oo ah xarun caafimaad oo ka mid noqon doonta xarumaha caafimaad ee ka howlgala magaalada muqdisho daahfurka munaasabadda xarunta kaalmo clinic ayaa waxaa ka qayb galay mas-uuliyiin ka socday bahda caafimaadka ee gobolka banaadir maamulka xarunta iyo marti sharaf kale ee lagu casuumay xaruntan oo si gaar ah u qaabilsan xanuunada ku dhaca neerfaha iyo lafaha sida uu sheegay doctor maxamuud bare oo ah agaasimaha kaalmo healthy clinic oo ka hadlayay muhiimada xaruntan ay u leedahay shacabka muqdisho
kaalmo health clinic maantay un waa xarig jabkii laakiin way shaqaynaysay in muddoa mana aha ujeedku in maantay uu guri xarigga laga jaro ee ujeedku waa in la furo albeeb cusub oo caafimaadka kusoo kordhay muddo badan ayaan kusoo dhex jirnay howlaha caafimaadka meelo badanna waan kasoo shaqaynay baahida markaas jirtana waan daraasaynay waxyaabaha aan ogaano waxaa kamid a in dadka bukaankaa wakti badanna uu ka baxo qarash badanna uu ka baxo marka ugu dambeysana ay hal meel kusoo dhamaadaan qofkii waxaa laga yaabaa inuu safar dheer u galo inuu caafimaad raadiyo annaga marka waxaan go-aan ku qaadanay in dadkaas ummadda ummaddaas bulshada soomaaliyeed ee tacabcaanka ee dhinac kasta dhibaato kasoo gaartay inaan dhibka ka qaybino ka khafiifino la qaybsano yoolkeynu wuxuu ahaa in la helo caafimaad daryeel caafimaad oo tayo leh qaar ka mid a dhakhaatiirta iyo marti sharafka ka qayb galay munaasabadda ayaa soo dhaweeyey xaruntan caafimaad waxaana ay sheegeen in baahi weyn loo qabay xaruntan oo kale in laga hirgeliyo muqdisho
ruaantii maanta waa ku faraxsanahay inaan goobjoog ka ahaado furitaanka calmo health clinic oo aan is leeyahay qeyb oo muhiima oo maaragtay aada loogu baahnaa inay soo kordhisay oo ah qeybta romatologyga aniga dhaktar internal misiinahay romatologygana waa qeyb ka mid ah ama farac ka mid ah internal missine ama waxa la yihahda cudurada guud marka ugu horeysa waxaa meesha aan u imaano waxaa waaye inaan markhaati ka noqono fuuritaankeeda isla markaasna aan u duceyno marka xigan aan garab istaagno aniga baaritaanka u horeeya waxaa ka sameyn doonaa xarunta lix bilood baaritaan ma sameyno oo imaan doonaa kulley qeybta o b d ama outpatient departmentiga dalkeena aada iyo aada ugu yaryahay marka la fiiriyo waiting timeka ama qofka inta uu sugayo marka la baaro marka la fiiriyo cisbitaalada siday ula dhaqmaan bukaanada xaruntan caafimaad ee laga hirgeliyey caasimadda ayaa la filayaa in ay xal u hesho baahiyaha caafimaad ee dhinaca neerfaha iyo lafaha oo dalka ku yar inta badanna shacabku ay dibadda u aadi jireen